dalka maali waxaa duulaan milatari kusoo qaaday qaar ka mida wadamada reer galbeedka iyo kuwa reer bariga intaba waxaana dalkani muddo sanado ah ka dhacayay dagaalo xoogan iyo xasuuqyo ay ciidamada soo duulayaasha ah ka geysanayaan gudaha dalka maali kumanaan ruuxoo rayid ah ayay dileen ciidanka soo duulayaasha ah ee dalkan gumaysiga kusoo galay waxaana xasuuqa ugu badan geysan jiray ciidamada faransiiska oo gebi ahaanba isaga baxay dalka maali kadib markii ay ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin kala kulmeen weeraro xoogan oo jihaadi ah iminka waxaa dalka maali ku sugan calooshoodu shaqaystayaal loogu yeero fagner oo ay soo tababaratay dowladda ruushka waxayna maleeshiyaadkan xasuuqan kala sooc lahayn ay kula kaceen bulshada muslimka ah ee ku dhaqan dalka maali iyadoo dadka la dilay ay yihiin kumanaan kun oo ruux ayaa waxaa haddana xilliyada qaar soo baxa warbixinno ay baahinayaan hay-adaha taabacsan qaramada midoobay kuwaasoo ay ku qiranayaan xasuuqa ay ciidamadooda iyo maleeshiyaadka dabadhilifyada ah ka geysanayaan dalka maali xadgudubyadaasoo ka dhan ah dadka rayidka ah hay-adda qaramada midoobay ayaa warbixin cusub oo ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ciidanka xukuumadda maali iyo askar ajaanib ah ay dileen ugu yaraan shan boqol oo ruux kuwaasoo u badan haween iyo caruur tan iyo bishii maarso ee sanadkii lasoo dhaafay ee labakunlabaiyolabaatanka warbixinta ay soo saartay qaramada midoobay ayaa waxaa dhaleeceynta ugu culus loogu jeediyey ciidamada xukuumadda maali kuwaasoo marar badan sidan oo kale loogu jeediyey eedeymo la xiriira xasuuqyo ka dhan ah bulshada taqriirkan cusub oo la faafiyey laba iyo tobankii bishan mey oo ku beegan maalintii shalay ayaa waxaa ciidanka maali iyo shisheeyaha soo duulayaasha ah loogu eedeeyey inay si bareer ah u dileen ugu yaraan shan boqol oo ruux waxayna badi dilalka ka dhaceen bartamaha dalka maali boqolaalkan ruux waxaa dilay ciidamada xukuumadda maali iyo kuwo ajaanib ah waxaa la toogtay kadib markii ay ciidamadan huwanta ah ay duulaan ku qabsadeen deegaano ka tirsan dalka maali ayaa lagu yiri warbixintan oo uu ku xusnaa ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan waxa loogu yeero xuquuqda aadanaha xadgudubyada kuma eka dil oo keliya balse waxa ay ciidamadan iyo maleeshiyaadka iyaga daacadda u ah ku kaceen falal wuxuushnimo ah oo ka dhana haweenka muslimaadka ah warbixinta ka soo baxday ururkan ayaa lagu sheegay in konton iyo sideed ka mid a haweenkan ay la kulmeen kufsi iyo falal ka dhana xuquuqda aadanaha waxayna intaasi sii raacisay in maxaabiis ay gacanta ku dhigeen ciidamada huwanta ah loo geystay tacadiyo kala duwan madaxa waxa loogu yeero arrimaha xuquuqul insaanka ee hay-adda qaramada midoobay ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in tacadiyada iyo dhaqamada noocaas ah ay noqon karaan dembiyo dagaal iyo xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha warbixintan cusub ee ay soo saartay qaramada midoobay si rasmi ah looguma shaacin wadamada ay ka soo jeedaan ciidamada shisheeye ee askarta xukuumadda maali kala qaybgalay leynta iyo xadgudubyada nuxuushnimada ah qaramada midoobay ayaa soo xigatay markhaatiyo ay soo ururiyeen baarayaasha oo ku tilmaamay ajaaniibta inay ahaayeen rag caddaan ah oo ku labisan dareyska ciidamada kuna hadlayay luuqad aan la aqoon maleeshiyaadka calooshoodu shaqaystayaasha fagner ee uu ruushku soo tababartay ayaa kaalinta hore kaga jira xadgudubyada ay geysanayaan ciidamada shisheeye ee duulaanka milatari ku jooga dalka maali waxaana murtasaqadan lagu xusuustaa xasuuqyo foolxun oo ay u geysteen muslimiinta ku dhaqan dalka maali bishii oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay maleeshiyaadka fagner oo ay weheliyaan ciidamada xukuumadda maali ayaa waxa ay xasuuq daran ka geysteen mid ka mida suuqyada ku yaala gudaha dalka maali xasuuqaas ayaa ka dhacay gobolka mubiite ee dhacbartamaha dalka maali iyagoona halkaasi ku laayay tira dad muslimiin ah sidoo kalena boob iyo dhac u geystay suuqa ciidanka oo adeegsanayay diyaarado helikobtaro ah ayaa waxa ay dileen ugu yaraan shan ruux oo uu ku jira canug yar halka ay sidoo kale afduubteen sagaal ruux oo ka mida dadka muslimiinta ah